dhalinyaradu inta hadda maanta aan aniga gacanteyda kusoo wareejiyey waa laba laba dhalinyaro ah oo dhalinyaro aada u yara labaatan ilaa labaatan iyo afar da-dooda udhexayso maalmahana xusad badan baa isoo dhiibayay laakiin wax hadda rikoodkooda ka wasiir gaashaandhig ahaan aan aniga gacanteyda kusoo waday maanta waa labadaas waa gartay labadan xagee bay ka yimaadeen maxay ahaayeen labadan ciidamada shabaab bay ka tirsanaayeen waxay ka yimaadeen meel la yidhaahdo gendershe oo marka iyo udhexaysa jaziira halkaasay kasoo goosteen waxayna isu soo dhiibeen ciidamada xoogga dalka oo ku sugan laanta buura ma idiin sheegeen waxay usoo goosteen iyo sababta way inoo sheegeen waxay tilmaameen inay u adkeysan waayeen dhibaatadii ciidamada shabaabku ay ku hayeen shacabka soomaaliyeed oo xoolahoodii iyo iska guranayeen iyadoo bil rabadan lagu jiro weliba qofkii isyara adkeeyana ay dilayeen ciidankoodii kale ayaga mise shabaabkoodii maleeshiyeedkoodii ka tirsanaana ay leeyihiin jihaad baad ku jirtaan soonku idma uma fasaxnidin inaad soontaan oo afki inaad ka furta markaanu aragnay yidhahdeen diindarada meesha taalla iyo sida shacabka loola dhaqmayo ayaan go-aansanay yidhahdeen inaanu ka soo baxno marka ma xiriir bay la soo sameeyeen dad ay yaqaanaan oo dhinaca dawladda jooga iyo bulshada mise iskood bay usoo dhaqaaqeen sidaa waa si waa sidaa dad ay yaqaaneenba oo ciidanka ka tirsanaabay nambarkooda soo raadsadeen ciidanka rag ka mid a ayaa soo xiriiriyey raggaas ciidankaas soo ay la soo xiriireen oo saasay ku yimaadeen waa gartay dhalinyaradan marka maad askarta u dagaalantaa mise waa dad xilo hayay waa askarta dagaalanta labada wiil midna magaranaysaa labadaba waxay wateen qoryaal a k forty seven ah iyo booshashkooda iyo qasnadahooda oo aksaastooda u dhamaystiran tahay siday noo dibaaxeenna ilaa dhowr dagaal rag ka qayb galay weeye magaran guud ahaan intii madaxweynuhu cafiska fidiyey imise qofa isa soo dhiibay oo shabaab dhinacooda ka yimid tiradu ilaa hadda marka gobolada laisku dardaro inta hadda aan ognahay waa conton kor bay u dhaaftay laakiin dib baa idinka soo sheegi karnaa daata dhamaystiran xilligii uu cafiska soo saaray madaxweynaha laba bilood bay ahayd waxay ahayd bishii abril lixdeedii waxay dhammaatay juun lixdeedii dowladdu ma kordhisay mise cafiskii waa xirmay cafiskii inta aan hadda ognahay madaxweynaha wuu ku dhawaaqay labadii bilood way dhammaatay laakiin soo dhiibistu iyo shacabkaas dadkaas shabaabka ummadda leynaya ma aha keliya cafiskaas mid lagu adkeynayo labadaa bilood hadduu ilaa idmayo nin kasta oo kamid a ayaga isoo dhiiba anytime dowladda waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso dalkooda iyo dadkooda kusoo xirto kadibna si xurmad leh ninkii iskiisa u go-aansado hubkiisa la yimaadana ay si xurmad leh loogu soo dhaweeyo dadkiisa dadka badankoodu halkay iska soo dhiibeen gobolkii
waa intooda badan marka la fiiriyo waxay iska soo dhiibeen goboladan koonfurta ah waa gartay hiiraan ilaa baay iyo inta udhexaysa shabeellada hoose waa gartay marka maxaa idinka qorshaysan dhalinyarada inaad ku samaysaan dhalinyaradaas de waa brogram baa loo sameynayaa muddada ku habboon yaa yaa magaranaysaa inta lasoo dhaweeyo la wareysto eheladoodana lagu xidho iyaguna dib loo wacyigeliyo la tuso dhanka wanaagga iyo dhibaatada ay ku jireen iyo waxa ay ku kala duwan tahay dowladnimadu iyo iyo jabhadnimada ay ku jireen alqaacidada loogu adeegayo kadibna markaas brograamyo loo sameeyo ummadooda ay ka mid noqdaan duqayntii laga geystay saakow agteeda dad la yaqaano oad ku bartilmaameysteen oo hadda aada ogaateen xaaladooda ma jira ma jirtaa
waa xarun tababar bay ahayd aan la aaminsan yahay xogta lahayana in shabaabku taliyaashoodu ay qeybtaas saacaddaas ay ku sugnaayeen laakiin faahfaahin shaksiyaadkii lagu meesha wax lagu waxyeeleeyey ama lagu lagu taagedgareeyey dib baan kasoo sheegi doona hadii la iraado ugu dambeyn waxaan maqlayna maalmahan howlgal military inaad qorshaynaysaan gobolada dalka siiba gobolka shabeellada hoose marka halkey wax idiin marayaan
diyaargarowgii ay qeyb ka mid ayay ahayd safarkuba diyaargarowgana wuu socdaa hadduu ilaah idmayo s adigoo tilmaantay waxaana inoo qorshaysan in howlahaas ay bilowdaan sida ugu dhaqsiyaha badan